maxamuud cali faarax baa la yidhaahdaa maxamuud bal waran xalay markay wax dhacaayeen dabcan miyigaa ku sugnayd bal wixii aad aragtay iyo wixii adigu aad dareenteen walaalay anagu qarkaan jogoonay kowdii abaarihii ay tahay habeennimo waanu waxaanu ku kacnay duqayn xoogan oo waxa weeye aan kalajoogsi lahayn haddaanu kacnana waxaanu dareenay dalbalkaas dilaacaas meesha wax ka dhacaayeenna anagu ma tegin oo ceel bay ahayd laga cabo oo waxa weeye xoolaha ku xiraa xoolo marka sidaa daraaddeedna dadkii say wax u gaareen meeshana meel la tegi karo maaha xoolihii kolba waa diday annaga kuwii aan xeryaa noogu jiray baa naga diday kuwii ceelka joogana saakay haddaan warkooda helay kolba waxa weye reer baarigoodii maqan yahay wiilashiina ay maqan yihiin ceelkaasu waa xagee ceelkaas walaalay meel ameyno la yihahdo ku yaalo ceelka sidibta la yihah sidib baa la yihahdaa sidib ma duqayn dhinaca cirka ah bay kula ahayd mase hub dhulka laga adeegsanaayo maya duqayn bay ahayd cirka duqayn cirkaa bay ahayd diyaaradaana siday waxaweye wax diyaarada tuurayaan bu ahay wax cirka ka imanaya buu ahaa maxaa arkaysa marka muuqaal ahaan maxaa arkaysa waxaanu arkaynay hawada dhexdeeda diyaarad codkeedna waa dareemaynay oo waxaweye waa maqlaynay waxba dee wuu ifayey hadduu ku dhaco meelaha uu ku dhaco oo noo bilanna yacni waxaa ka baxaayay bele dab baa ka baxaayay dab dadka deegaanka marka maxaad hadda bal ka warrama dareenkiina ka warrama maxaad dareemaysaan wallaahi waxaan dareemaynaa waxaan dareemaynaa dhib baanu dareemaynaa waxaan waxkaana waxaan wax ka ognahna maaha waxaad ii sheegtay ceelka in dad joogeen xoolo ka waraabsanayeen marka maxaad nooga sheegi kartaa khasaaraha ay geysteen duqeymahaas hadda ciddii ku dhimatana haddee wax naloo sheegana maaha aan ogaal u leenahayna maaha waxaanu dareemaynaa marka baqrin siyaadaa baanu dareemaynaa baqrin siyaadaa baanu dareemaynaa hadda meeshan ku dhacayo iyo iyo meeshaanu deganahana wax duqabay isla jiraanin de wuxuu waxa weeye waa waa wuxu waa qar ilaa intee kilomitr bay kugu jiddaa wallaahi meesha noo jidhaay haddeer anigu aan deganahay reerkaygu uu degan yahay waxaa looga socdaa saddex saac horay halkaa wax ma uga dhaceen bishii abriil dhowr iyo labaatankeedii waxaa umaanaya labaatan iyo afar iyo labaatan iyo laba maaq aan gooray ahayd xilliga noocaasay ka dhaceen ma maalinimay ahayd mase habeennimo
ha maalin jimca duhur bay ahayd duhur markii xilliga jimcada adigu xilli lix saac bay ahayd lix saac wey wax ku dhintay iyo wax ku dhaawacmay ma sheegi kartaan wax ku dhintay iyo wax ku dhaawacma toona ma sheegi karno meesha waxa weeye de meel xoolo reer tegi karona ma hadda tegi karo xoolo degan yihiin ma aha haddii aad ka bixiso sawir meeshaas waa meel sidee ah meesha ay ka dhacayaan duqaymuhu waa meeshii shaqadaa loo aadi jiray xijigaa laga gurtaa markii xijiga ku olaa weeye waa gartay ceelka sokona waxbaa ku dhacay duqaymuhu ma hal meeleed baa xalay mase waa dhowr meelood waxba kama garan karo gudoodi bay ahayd laakiin kolba aagaasay ahayd waxa weye meelo badan baan umaleynayna de wax badatay ahayn halka ayaa joogay marka anigu daacish ahayd iyo shabaab ahayd ama naqaanay kolba waxa weye qolooyinkaas baa joogay qarkaa joogay oo lagu tibaaxaayo joogay meesha meel degsiima degan tahay maaha biyaha un baa loo doontaayo meesha biyo soo tegay weeye ceelku ma aha ceel ceel laasa maaha waa ceel biyo soo tegay oo haddaba waxa weeye raaga weye waa ceel raaga waxaanu codsanaynaa in ama federal ha noqoto ama puntland ha noqoto in loo dego dadka loo dego dadka waxa weye waa maato waa xoolo dhaqato meel kaleeto oo roob ka daayna ma jidho waa meeshii aagii wixii degtay ummad joogtay meesha meesha isugu tageen weeye in ummadda loo tago loona loona turo baanu baanu codsan lahay